mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda diinta iyo awqaafta xukuumadda federaalk soomaaliya iyo midooda shirkadaha adeega xajka ee sanadka laba kun shan iyo labaatan oo shir jaraa-id ku qabtay muqdisho ayaa shaaciyay xilliga ay bilaabanayso qabashada baasiboorka xujayda soomaaliyeed shirkan jiraa-id ayaa sidoo kale midooda shirkadaha adeega xajka ee sanadka laba kun shan iyo labaatan waxa ay ku shaaciyeen xilliga ay ku eg tahay qabashada baasiboorka xujayda soomaaliyeed iyo qarashka laga rabo cali maxamuud cibaar gudoomiyaha shirkadaha adeega xajka ee sanada laba kun shan iyo labaatan oo la hadlay warbaahinta shirka jaraa-id kadib ayaa ku dhawaaqay inay bilaabatay qabashada baasiboorka xujayda soomaaliyeed jaraa-id waxaan ugu talagalnay inaan ku shaacino inuu bilowday qabashada dukumentiga xajka sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriya laba kun labaatan iyo shan sidaas daraaddeed dadka soomaaliyeed waxaan la wadaagaynaa ee sanadkan u diyaargaroobay inay gutaan waajibka xajka inay bilowday in la qabto baasabooradii iyo laba sawir iyo laba kun oo dollar oo horumarisa si loogu qabto shaqadii guud sii horumaraysa kuwaas oo ay u dhiibayaan shirkadihii toddobaatan iyo kowda shirkadood ahaa ee wasaaradda awqaafta ee arrimaha diintu ay ruksada siiday ay ku shaqaynayaan intaas kabacdi waqtiga lacagtaas waa horumaris lacagta kale waxaa la bixi doonaa waqtiga wasaaradda awqaafta ee arrimaha diintu ay shaacido qiimaha guud ee xajka taas oo ku beegan bisha decembar qabashada baasaboorada iyo dukumentiyaashu waxay socon doonaan ilaa iyo bisha janaayo tobankeeda si kastaba kow iyo toddobaatan shirkadood oo ay shaacisay wasaaradda diinta iyo waqaafta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sanadka laba kun shan iyo labaatan ka shaqay doono daabulista dadka soomaaliyeed ee doonaya inay soo xajiyaan